intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto maxaa culummadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii alloo
yaan ismiidhi maamuudeen guddisiya mamaagin haddan midig la siinin bortaqiis ma mariyeen mana uu malaysteen musambiig angola
caasha maanta maxaa iila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adigiyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sideen u wadaagaynaa miyaadan ogayn adeegga ila wadaag oo ay hurmud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacayso ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo oggolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoo isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna okey ama sandhi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiiraan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telecom wixii faahfaahintaasi dheer fadlan kala xiriira taleefannada kale ah hal afar hal ama hal afar labo ha qabtiraha bulshada hormuud telecom
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen
ciidan iyo guddiga xasilintaba shaqada aan u soconnaahu waa dad shacab oo walaalaaho dagaalamay waxaan rabnaa si ciidannimada iyo dowladnimada iyo nidaam ku jira inaan ula dhaqanno gacanna inaan ayaga ku kala celinno gacanna inaan ayaga isaga ilaalinno markaan ayaga isaga ilaalinna maahan markaan aragno inaan dee difaac ka gelinno laakiin dadku waa dadka aan mas-uulka ka ahayn ayagoo hubha wataan laakiin annaga dowladnimaa mas-uulkana waa inaan dadka barnaa dowladnimada iyo shaqada la qabanaayo iyo habka nidaamka uu yahay dadkan beelaha isdila inaan kala rarno marka waxaa la rabaa halkaa aan joogno iyo markaan baabuurka saarannahay iyo markii laga dego iyo markii difaac lagu jiro intaba in la foojogan yahay shaqada aan haynaana inay tahay dadkaas walaalaha inaan kala rarno si amniya dhib damba u dhicin waxaan samay aan u soconnaa waxay tahay inaan dhibdhicin in anagu dhib samayna maaha marka waa inaan wanaagga iyo ciidanimada iyo dowladnimada iyo maamulka iyo kala dambaynta dadka gaarsiinaa marka aadaad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaga mahad celinayaa ee, shaqada aad usoo labisateen oo usoo hor istaagteen tuutaan markaa gashato dadka waa ka bedelan tahay qarannimaad matalaysaa mas-uul aad ka tahay dadkana waa inaad qarannimadii barta marka aad iyo aadaad u mahadsantihiin waana soconaynaa taliyu markuu noo gabangabeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wallaahi wabarakaatu waxaan rabaa aawa taliyii iyo ku-xigeenkiisa halkaas soo istaaga ciidanka hortiisa soo istaaga bismillaah eh, mas-uuliyiinta ayaa intii u habbooneed tiri waxaa haray uun magaalada gaalkacyood la socotaan markaan nabadda ka samaynaynay beelihii deganaa beela kamid ah ayaana soo weeraray dhimasho iyo dhaawacna waa noo geysteen maadaama waxaan raadinaynay ay nabad ahayd hal xabba kuma aanaan ridin waa ka gurannay waa ka gurannay waa iska aruurinay kadibna ayagiibaa isla yaabay waxaan rabnaa ciidan nabad raadinahayaa tihiine horta shacabkaada looma xanaaqo qodobka labaadun doonayno waxaa weeye waa ismaqalka iyo kala dambaynta ma jiri doonto qof ciidanka ka mida oo aan waajibaan la siin qaadanhaya xataa ciidankaada kama dhex bixi kartid ma ismaqlayna barta lagu taajiyaa taagnaanaysaa ilaa lagaa soo saaro laga bilaabo saacaddaas waxaan idiin samaynay intiina hubaysan ama ciidankan nisa iyo xoogga dalka ee hadda fulinahaya hawshan amniga ah waxaan idiin sama taliye iyo ku-xigeenkiis micnaheedu maaha ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad ee hawshan ku jiro magacaad muxuua dhega tarre inaad ka amar qaado waa laga amar qaadanhayaa laga bilaabo saacaddaas ciidanka taliya waxaa u ah xidig waxaa ku xiga saasoo maahan go-aanka waxaa ku xiga dhega tarre labadooda ayaa oberetionaalkaas iyo difaacaas uga amar qaadanaysaan hogaaminta adinka iyo annaga waxaa noo dhexeeya saraakiishaas aan idiin samaynay waxaa la rabaa dhammaantiin inaad sidaa uga amar qaadataan aysan dhicin qof yidhaahda wariyaa nisaa tee orodiga tag iyo milatariyaa tee iga siko inkastoonaan annagu dhaqankaas lahaynoo dee xogogaal aanna Eh, waxaan kaloo ka hambalyaynaynaa eh, waxaa dhib nagu hayey xuquuq la-aanta ciidamada muddo nise haysay oo runtii waa u hambalyaynaynaa eh, ka shaqayntaas laga shaqeeyey eh, ciidanku in isku mid ahaado way fiican tahay marka waa waa guul noo soo hoyatay daraad waxaa yimid sidoo kale booliiskii in alla inta ka shaqaysay aad baan uga mahad celinaynaa Eh, barye kadibna waxaad arki doontaan asagoo nala soo sinma oo garabkayaga soo buuxiya haddana waxaan ognahay booliisku nidaamku u shaqeeyo nidaam la jeclaysta maaha laakiin ilmahaada markaad ammaanto yaa isagoo wasaq badan mulka ku yeel laa ilaaha illa baaba maxaa waaye saan markaad tidhaahdo ceeb waaye markaad tidhaahdo waa istiirinhaya ma ahan inaan kala daadsanaanta ku cayno runtii qalab ku filan ilaa xad way haayaa laakiin ma midaysna way kala qaateen marka xuquuqdaas waxay keenaysaa in qalabkiina la mideeyo xooggiina la mideeyo maskaxdii booliskana la mideeyo waxaan rajaynaynaa inay dhowaan garabkayga soo galaan hadda geedi baan gelaynaa waxaan rabnaa qaabka geediga loo gelahayo waajib waxaa idinka saaran kolonyadii inaad dhistaan nidaamka loo loo guurahayo loo soconahayo ma hakanayno ilaa barta aan degayno aanu tagno waxaa la rabaa marka nin walba saacadda kulaylka inuu dhimo shacabkaad u tegaysa farxad wanaag inaad u muujiso asagoo ku caayahay oo ku karaahiyeysanahaya oo kuleh ee, haa hebel buu u hiilinhayaa barin hebeluu rabaa inuu kaa sikiyo walle waa ku ogahay inaadan adoo qosli lahayn xataa hadduu ku dharbaaxo inaad qosashaa la rabaa tiraahdaa waa mahadsan tahay waajibkaadii ka wadato marka waa idiin hambalyaynaynaa ee, waxaan ku nimid halkaana waxaad ogaataan waa amar madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliyaan ku nimid iyo taliyayaasha iyada ciidanka nin walba waa la soo amray marka ee, sidaasaan ku nimid waajibkayaga aan qabsanna haddii ilaahay idmo waana mahadsantihiin
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
maanta waxaa inoo qabsoomay shirkanygii shirkii caadiga ahaa ee khamiisla ahaa ee golaha wasiirada ee uu daadihinayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ah, federaalka ah, mudane xasan cali kheyre waxaana looga hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin ay ka mid tahay eh, dardargelinta eh, tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soo jeedisay waxaa kaloo looga hadlay dar- dardarge- dardargelinta arrimaha hawada soomaaliyeed ee aan la soo wareegnay mar hore loo dir- maamul ahaan nooga xiran oo loo dardargelin lahaa waxaa kaloo laga hadlay eh, geedi socodka deen cafiska oo ra-iisul wasaaraha ay tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo uu jecel yahay inay eh, hirgelaan Eh, waxaa kaloo se looga hadlay eh, iskaashiga ganacsi ee bari iyo koonfurta africa qaybgaladiisa ama comesa mida loo yidhaahdo ee wasaaradda ganacsiga soo jeedisay Eh, aan ku horeyno eh, ra-iisul wasaaraha wuxuu arrintiisi ku furay ay eh, arrintii la saab ku saabsanee road mapka ama tubabaha tubaha eh, u degsan eh, dardargelinta mawduucyada ee dowladda ay ay qiimeyneyso eh, uu ra-iisul wasaaraha aada u daneynayay kuna dhiirigeliy wasiirada inay si aada ugu shaqeeyaan eh, maadaama hadda ay laba sano noola dhammaatay ku dhowaad eh, december marka la gaaro in wasaarad walbaba howlihii loogu talagalay ay konton boqolkiiba ay inay ay soo dhammaystiraan ay tahay mid uu uu ra-iisul wasaaraha kula xisaabtami doono wasiirada iyo wasaaradaha eh, arrimahaas qaaday kadib eh, waxaa xog yar naga siiyey wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ah, arrimaha ku saabsan tirakoobka ah, shaqaalaha oo socday oon soo dhammaystirnay haddana la bilaabi doono qeybteedii labaad oo ah in la ah, xaqiijiyo eh, dadka dowladda u shaqeeya biometrics waxay yidhaahaan eh, siday u wadageli lahaayeen waa arrin muhiim ah oo kamin- ka- kana mid ah eh, deen cafiska geedi socodka deen cafiska oo- oo oo dowladda soomaaliyeed muhiimad weyn u leh Eh, taasna waxaa lagu qorsheeyey inuu wasiirka shaqadii shaqaalaha jadwal la soo sameeya isagoo kaashanaya wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha inay wasaaradahoo dhan ay shaqaalahooda eh, mar labaad la geliyo eh, tirikoob saxa si loo hubiyo mushaaraadka oo ah qaybta ugu weyn oo dowladda ay bixiso maanta qarash ahaan in eh, la hubiyo tii kaloo eh, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyadana way barbar socotaa oo laga shaqeynayaa iyadana kadib waxaan ka wada hadalnay eh, ra-iisul wasaaraha ayaa aada ugu dheeraaday arrimaha geedi socodka dayn cafiska oo bisha eh, december kowdeeda iyo lixdeeda eh, ay soomaaliya ay kala qaybgeli doonto eh, bangiga adduunka iyo eh, i m f ta marka waxaa muhiim ah in qe- qeybaha nooga dhiman ama wasaarad ahaan kaga aadan in la soo dhammaystiro ra-iisul wasaarahan wuxuu aada ugu qiimeeyey ee wasaaradaha ay ku haarsan tahay howlo howlo qorshe howleedyada yar ay ka mid tahay wasaaradda boostada iyo wasaaradda qorsheynta iyo iyo wasaarad kale inay soo dhammaystiraan sida ugu degdegsiyaha badan lana shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda si ay wasaaradda maaliyadda u tagto eh, shirkaasi ayadoo ku kalsoon in howlihii loo la- laga sugayo dowladda soomaaliyeed lasoo dhammaystiray Eh, kadib waxaa ka wada hadalnay eh, comesa qayb eh, uu ra-iisul wasaaraha soo saxiixay eh, bishii eh, eh, July eh, iskaashiga ganacsiga ee bariga iyo koonfurta africa eh, oo dee- dood dheer la geliyey faa'iidada ay u leedahay soomaaliya ka qaybgelideeda iyo waxyaalaha aan aan ka filanayno inay eh, annaga ay dhib noo keensan karto Eh, wasiirada dood weyn ayay geliyeen waxaan lagu heshiiyey in dib u ha- in dib eegis lagu soo sameeyo eh, baalaan degid eh, dheeraadna lagu soo sameeyo arrimaha la ku xisaab ka- eh, eh, ku saabsan ka qaybgelidda comesa on orary ama aan aan aan aan hore usoo siicinin marka shirka wuxuu ku dhacay si eh, eh, wadareed ah oo aad eh, wasiirada aad ugu soo qaybgaleen Eh, waxaa jirta laba mawduuc oo kale oon rabnay maanta ka wada hadalno oo ku saabsanaad iskaashiga caalamiga iyo soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda soo diyaarisay oo inoo suurtogeli weysay maadaama uu shir kale iyo doodda inagu dheeraatay hay-adda noo maamusha eh, hawada adduunka I- ICAO ayaa iyadana ka mid ahayd qodobada laga hadlay Ah, iyadoo la ogyahay inay soomaaliya la soo wareegtay muddo ah, ku dha- ku siman labaatan sano iyo ka badan hawadeed aan la soo wareegnay hadda waxaa jira ma- eh, qarashyo ay ay qaban jirtay hay-addaas oo soomaaliya ay leedahay oo u baahan in dib ay soomaaliya ay wasaaradda ula xisaabtanto wasiirku marka wuxuu maanta noo soo bandhigay qorshe howleedkiisa ku aadan sidii loo soo hubin lahay lacagahaas inay khasnadaha dowladdu kusoo dhacdo hadduu ilaa raalkiya insha allah
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla
bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqday dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaal kow xuseen daa'uud cali hafow saddex iyo labaatan jir ah inaa xabiibo cali xasan ku dhashay jubbada dhexe labo cabdulaahi maxamed axmed muxumed soddon iyo afar jir ah inaa raaxo cali mire ku dhashay galgaduud kuwaas oo xafiiska xeer eelinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka eedaysanaha koowaad xuseen daa'uud cali hafow waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsanaa qaybta tuurista bambooyinka iyadoo lasoo qabtay isagoo bambo efan ah ku tuuray waaxda towfiiq afartii bishii sideedaad laba kun sideed iyo toban sidoo kale laga soo helay guriga uu deganaa eedeysanaha shan bambo oo efon ah iyo laba bistoolad oo beljim ah eedeysanaha labaad cabdulaahi maxamed axmed muxumed waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay kireynta guryaha doodheer kadib maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedeysane xuseen daa'uud cali hafow oo uu ka hor qoray garsoorka hortiisa kuna caddeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsanaa tuurista bambooyinka gacanta laga tuuro ciidamada amniguna ay soo qabteen markii uu bamgacmeed ku tuuray rugta booliiska waaxda towfiiq afartii bishii sideedaad laba kun sideed iyo toban sidoo kalene guriga uu deganaa laga soo qaaday bambooyin iyo bastoolado markay dhegaysatay maxkamaddu markaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay maragfurkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in eedaysane xuseen daa'uud cali hafow la qabtay afartii bishii sideedaad laba kun sideed iyo toban kadib markii uu bamgacmeed ku tuuray rugta booliiska waaxda towfiiq kadibna uu geeyey guriga uu ka deganaa xaafadda oo ay ka soo heleen shan bamba oo efon ah iyo laba bastoolad oo biljim ah sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedaysan cabdulaahi maxamed axmed maxamed uu mas-uul ka ahaa in la kireeyo guriga bambooyinka laga soo saaray markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddeyn laga qoray markaatiyaasha qiraalka laga qoro eedaysanaha koowaad sawirro muujinaya raadka uu sameeyey bamgacmeed lagu tuuray rugta towfiiq iyo shan bambo oo efon ah iyo laba bastoolad oo biljim ah oo laga soo qaaday guriga uu deganaa eedaysanaha koowaad sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow xuseen daa'uud cali labo cabdulaahi maxamed axmed ay wada yihiin dembiilayaal gali dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow xuseen daa'uud cali hafow shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah labo cabdulaahi maxamed axmed maxamed hal sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxaa u filan racfaan wabilaahi towfiiq
qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinka
waxay qabteen shirar isdaba joog ah iyo xog aruurin fara badan waxay qiimeeyeen marxaladda dalka uu maraayo iyagoo intaas ka duulayana waxay soo saareen bayaanka soo socda kow in dhismaha dowlad sharaf leh awood leh hanata dalkeeda kuna dhisan sharciga ilaahay in ay tahay cibaado ka mid ah cibaadooyinka waaweyn ee ilaahay loogu dhowaado haddaba iyadoo taas la taabogelinaayo waxaa waajib ah in la iska kaashado taabogelinta dowladda noocaas oo kaleeta ah ee sharaftaas leh qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi isagoo iskaashiga arrintaas waajibinaya wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan iska kaashada samafalka wanaagga dowladnimada amniga iyo horumarka birigaas birigay soo wadagalayaan walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ha iska kaashanina ama ha iska kaalmaysanina dembigal dembigelid iyo colaytan iyo colaado iyo fitan iyo khilaafaad haddaba ayada oo lagu laga duulayo arrintaas waxaa waajib ku ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba in ay iska kaashadaan taabagelinta dowlad leh tilmaamaha kor ku xusan qodobka labaad mabda'a wadatashigu waa mabda' islaami ah marka laga hadlaayo dhismaha dowladda iyo socodsiinteedaba socodsiinteedaba haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda wuxuu ku waajibiyey inay ku dhistaan dowladnimadooda wadatashi iyo isqadarin iyo isjacayl iyo inay isdhaafsadaan afkaarta si degan oo xasilan قال تعالى إلهي وحويري وأمرهم شورى بينهم أي وأمرهم أي أمر المسلمين مسلمين تتلدودو وحيكو قوضاء وضتشي لحظوضاء هدبا وحا واجب كؤه لمان مسؤولين تدلك هير دولة دحة هير دولة قبلات با إن يفوليان مبدأ آس اللي وفري إيه وضتشيقا كانت تشدان سيدي waddankan meesha uu maanta yaallo looga qaadi lahaa horena loogu sii wadi lahaa ayagoo ka dhabaynaya dhaartii ay u dhaarteen inay u k- u shaqeeyaan dalkooda diintooda iyo dadkoodaba ummadda horteedana ay ku dhaarteen ka ballan qaadeen mabda'a saddexaad bay- qodobka saddexaad waxaa waajib ku ah dowladda dhexe ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in ay dadaal dheeri ah u gasho ku bixiso midaynta dhinacyada siyaasadeed ee dalka ka jira siiba xukuumadda dhexe yani xukuumadda dhexe marka laga hadlayo waxaa laga wadaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa oo ayagu golihii fulinta ah iyo maamul goboleedyada oo ay waajib tahay in ay isla jaan qaadaan si loo helo qaran soomaaliyeed oo sharaf badan iyagoo dhammaantood wada hoos imaanaya kuna shaqaynaya tawjiihaadka madaxweynaha ummadda oo isagoo ah astaanta qaranka waana inay u dhega nuglaadaan dhammaan qaybahaasu gogosha madaxweynuhu uu ku baaqay ee uu fidiyey nabigu sala allahu calayhi wasalam
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliila
waxaan sugaynay dowladda aan ka tirsannahay gaar ahaan xukuumaddeeda iyo executive-keeda iyo hay-adaheeda amniga muddo toddobaada inay ka soo saaraan waxwara arrintii weerarkii xoogganaa oo mid la mid ah uusan ka dhicin magaalada muqdisho xagga khasaaraha waa laga yaabaa inuu ka yaraa laakiin weerar saddex geesood ah markii koowaad oo uu dhaco ayay ahayd magaaladan muqdisho ka dhaco cid kastooo ka dambaysaba een, weerarka noocaas xajmigaas leh dad ku dhow konton oo xildhibaano iyo sanatarro isugu jira iyo officers waaweyn oo dowladda goobtii ay deganaayeen oo goob ka muhiimsan aysan jirin een, in ilaa iyo hadda aysan dowladda iyo xukuumaddu aysan war ka soo saarin arrintaas runtii ayaan darro weyn weeye marka koowaad ciidamadaas na soo weeraray dadkaas na soo weeraray maleeshiyaadkaas yacni arxanlaawayaasha ah waxay wateen dharkii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ugu dambeeyey ee la qaybiyey waxaan runtii baaritaanka ku soo ogaanay oo naloo sheegay in qoryihii ay ku hubaysnaayeenna ay ka mid ahaayeen qoryihii dowladdu ayaamihii u dambeysay soo gaaray gaar ahaan kuwii jabuuti ka soo gaarayna la kugu sheegay shirkan jaraa-idu la xidhiidha inaan dhahno assassination la rabay in nalaku dilo ayuu ahaa oo shirqool ah oo dharkana iyo qoryahana qoryihii iyo dharkii dowladda ay yihiin qofka dhexda ku jirana na lakugu sheegay inuu shabaab yahay marka weerar laba dhinaca ayaa nagu dhacay haddaan nahay dadkii halkaas deganaa oo xildhibaanada ahaa iyo dadkii kaleba
dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed somaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa kaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay kaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa
roblemka ugu weyn hadda maanta ka jooga xoog darta waa tuutaha tuutaha nin walba uu la taagan yahay jidka hadda maanta wadada xamar afgooye maxaan ku rahdaa walaweyn waxaa maanta laga sheegay ugu yaraan dhowr boqol oo qof inay taagantah oo baabuurta baaska qabta oo badankooda tuuta qabta badankooda tuuta qabta ninka hadda ugu dambeeya kasoo warbixinaya wuxuu ku leeyahay dadkaas askar ma aha militariga waayo dadka militariga say tuutaha ka heleen haddayna militariga ahayn maamul xumaday ka mid tahay marka runta inii sheego ise maamul xumada hogaanka saad ka jirta laamaha saad ka jirta bay ka mid tahay in nin aan xooga dalka soomaaliya ka tirtanayn oo munaafiq oo tuuga qaadico dariiqa uu qabo tuutihii annagana wuxuuna gaarsiinaya dhaawac igu xumaa buuna gaarsiinaya sumcaddeedo dhanbu ku cayaaraya nin kastoo ciidanka xooga dalka soomaliya meel kastoo jooga waxaa loo arkaya inuu tuug yahay tuugaas meesha fadhiista dartii marka inay xafidnaato oo ogaato maqasiinka dharka waxa ka baxaya iyo meeshuu ka baxay qof kasta oo idinka iska ah madaxa saadka maamulka jooga iyo kan laanta sadka jooga waa laga rabaa inaad xaqiijiso inaan dhicin inaad xaqiijiso inaadan siin qofaan u qalmin aamusan askari intuu ku yimaada hal tuta walaalow aada iska siin meeshan nidaamkaas ma jiro qeyb iyo sharci degsan baa wax lagu siiya qof wax lama siiyo madaxa saadku qof wax ma siiyo unit buu wax siiyaa so inaan saas idinka dhadhacdaa loo baahanya raashinka unit baa la siiyaa dharka unit baa la siiyaa qalabka unit baa la siiyaa buraashadaha unit baa la siiyaa maxaan ku rahdaa marka qof shaksiya oo wax siin kartid ma jiro qofka unit buu ka tirsanaya unitkiisaa la siiyaa accountabilitygu saas yani in isxisaabtanku dhab jiro saasuu ku ficay problemka ugu
horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midi midaysay maahino argooyo dhalan dhalalan dhalalan maqnaashahaagii muran baa ka yimido waa leesku mage waa adigii maqnaaye xaggeed aaday waayahaa
warheedle gooyow hadduu kaa maqnaa dhalaayaa kaa maqnayda maxaa ugu yeeranaysaa midaan shawhar iyo shabeellada dhaxu beere falow aadee war wiilkii webiga ku dhacay muxuu ugu soo saari wey war onogkasjay webiganaskeridii madi gooyow biyaw bahaara kaalasaanamay waayahaye shabeellada dhexe shinniyaa lagu beeraa la dhahayay beertiisa ma shinniyaa ka baxda aruu horaan waxaa loo yidhi lafanteen la beegtay karoonaa la dhacay yaa alloo war waaweyn waa aroo gooyow ma idinka maqnay mana idinla joogin ee kalamaanee karkarka iyo kuleelka intaad iska dhaaftiin gooyo waa idinla joogyaa hadda waxayd rabtiin iwaraysta saacadtu feerweyne soo dhowow xaggeed ku maqnayd arro kuleel kuleelles ahaaye beryahaan saqaartiisay haalkeedaas yahay say kaa noqotin sagaara maala helaa kuleelka waxaaba kasii daran bac ii bucde waa fiigdi dhammaanteed war gooyow xaggee sagaar ka keenaya qandaraaskii sagaarada soomaaliya qadar aa la siiyey war adeer yaalo war ma haysaan aan idiin warramo eritrea cunaqabatayntii hubka waa laga qaaday lambaahan ha biiniy waraabiyaasan horaanka doray fiirihe war sheeha adeesa noo siiyo dahowlanka war kulale kusii shidaysee maadaa dharji cunaqabatayntii waa laga qaada markaa leedaa markii hore yaa saarar sawrida qodaa lama qorin yaa dhuuntooda ku dhegi kara war soomaaliyana waxaa la yidhi cunaqabataynta ha lagu sii adkeeyo war soomaaliya cunaqabataynta hubka ha laga qaado waxay la mid tahaa layidhi shabaab cunaqabataynta ha laga qaado oo ha la hubeeyo war qoladanan jaarka nahay cunaqabataynta yaan laga qaadin oo ha lagu sii hayo waayo somalilan bay adeer soo weerarayaan maxaas itirine jawharaa cunaqabateen la saari maa itiri arriro war hawaadla iliima dhinaa waa laka abuuri war monitary group waxay dhaheen hubka la siiyo ciidanka soomaaliya shabaab oo u gacan galaa oo kaali wax lisweydiiye muxuma iyagu maa gacanta u saaraan mid bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan munitary group miyaa tidhi aryaada militar gruub mandhimana mase waa naago militar group militar group aan leeyin war af ingiriisi wasankin galada laatan inti isan iska dhaaftan una naftaano og sababtoo ee dharka hooba la heli hubka seelik waayi war taliyaha militariga wuxuu yidhi ciidankii darkiisii farahu ka baxay cid kastoo laami tahay waa lasiiu yidhi war waxba kama ogid anigu yahowe wasiirka gaashaandhigu waxau yidhi warshadii dharka ciidanka samayn jirtay dib baanu kicinaynaa war dalkeennu warshada ma lehe wasiirka gaashaandhigood sheegaysaa annagaa wadanna musharaxaan ninkii baydhabo ka lahaa soo maaha wasiirka gaashaandhigisin sheegasan kuri yar oo koonfurta suudaan kooba ka gada jiriiyo marka mayka aalay inoo warshadoogii shagayohanlay weli ka aalohay warbuuqii qaynad maalulood meesha la joogtaan ee dawladda wax ka sheegaysaan ama wax naga gataa meesha noo dhaafa niman yar warhadhidha anigii dhib koob shaawa cadayska u badan yahay war maanta shehe dheer aad dalbanaysaa wasiirkiin maa soo shaxadi horaan waxaa loo yidhi akligaaga disbaddo macriifa laas yareeha warnimaya waxaa la ogaaday shirkad etoobiyaan oo soomaaliya hubka keeni jirtay hadda dawladda etoobiya wax allaale iyo wixii shirkaddaas ka shaqayn jiray xabsigay u taxabtaa la yidhi ninkii u sarreeyane waxaa la qabtay isagoo koonfurta suudaan u tahriibayo oo kaali wax lisweydiiye muxuma etoobiya hubka laga gadahay maydiide firyayba nagu sii jirtiye aayi war madaxweyne farmaajo oo ayaantan lagu eedaynaya inuusan sharaxaad ka bixin xidhiirka iyo heshiiska etoobiya kala dhexeeya wuxuu yidhi heshiiska aan gallay etoobiya waa iskaashi iyo isdhexgal siyaasadeed iyo waxwadaqabsi dhaqaale iyo ammaan ah geeska afrika ayuuna heshiiskaasu wada saamaynaya buu yidhi farmaajo wuxuu yidhi faragelinta etoobiya albaabadan ka soo xirnay war weligiin bakar ikabada iska tolu jarteen kar ikabadna maska toomayan war madaxweynaha mucaaradka cabdiraxmaan cabdishakuur ma la qabaa warka madaxweyne farmaajo sheegay war muuse biixi aad buu uga xumaaday xidhiirka ka dhexeeya abiy axmed iyo farmaajo xaafda waa ka xumaaday aribowa aa ka xunnaa arrintaas bayo maxaad ka xun tahay xidhiirka farmaajo iyo abiy axmed bowa aa ka xunnaa weli war xidhiirkan aad sheegaysaan war baa igula soo dhacay donald trump baa wuxuu yidhi madaxweyne putin waa saaxiibkeen senatar dhintayoo john makayn la dhihi jiraa wuxuu yidhi haddii putin saaxiibkeen yahay yaa cadowgeenna war etoobiya amxaare iyo tigree kama taliyaan hadda ee oromaa ka talisa war nimayow mingista iyo maxamed siyaad baraaday cadow ahaayeen qasab ma aha cadowtooyadaas inay saamayn ku yeelato farmaajo iyo abiy axmed war cadowga falastiin waa israa'iil aniga cadowgaygu waa gabadhaa shaaxa gadoo dayntii ii diiday oo warkiina waaba waa weyn yahay carabtii isqalaafsaneed ma heshiiyaan mase weli waa is hortaagan yihiin warnimiyow anigee ka warsiinhaaye gobolkii koonfur galbeed leerahay baydhow janaa'isanba gorodaasan niman hamaasid wadageega habambahi maylayinkasaasana isan abuu mukhtaar roobo usii dooradaane buug buug buug buug tirrg laylaha kudhaha erireed wariya wala isin wadan walsoodawma ee ayadohasinka dhah dhuumaday minadheedinka nagadaasana mise maka nagadaasan ale eri maka nagadaw gulma gula leeray goortii oo lagobaday minadheedii oo lakahareeydaade
oo kaali wax lisweydiiye muxume mukhtaar dawladda ma la dooro karaaba dhehaysay warkaas maa run eh buh buh buh mukhtaar roobow dooran mayse lacag ma haysataan meesha lafta garan oo lacag haystaa maraya wari eedig maad isaagsan habban baxeen biilja wala siiyey may kale loo dhanoo fade un war guddoomiye baarlamaanka koonfur galbeed baa madaxweyne laga dhigay madaxweynaha kale muxuu yahay anoo nimayo anaa warnin sheega khabri iyo qafka loo wado ma la kala qariyaa la yidhi haddii la kala qariyna arro khasaara imaahaysa yahu war safiirkii maraykanka oo la yidhi waa khabiir afrika si fiican u yaqaan muqdishuu ka soo degey maanta wixii ka dambeeyena safaaradduu dhex fadhanaa la yidhi oo haddii dhex fadhiistana maxaas ka qabanaa markaas war ninkii soomaalilan ma aqoonsanaya niyow war hay-addii culummada soomaaliyeed maanta afkay furteen mawluudayeena hay-ad iyo culummana maxaa isku keenay oo afkay furteen marka laleeya baryaha may sownaayeen war warka waa ku daadataana dhegaysta waryaada sheekh nuur baaruud wuxuu yidhi dowladdu midna waa ku guulaysatay midna waa ku fashilantay wuxuu yidhi waxaan arki jirnay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare saddex bilood kabacdi shaarka isku dheggan kuwaani laba sanay wada shaqaynayaanoo weli isma qabsan buu yidhi wadaadadan do'aayana eray waraan naga dhex geline wuxuu yidhi arrintaa waa ku guulaysteen laakiin waxay ku fashilmeen ambaankiibay ku fashilmeen uu yidhi dalka labada shabeelle inta shabaab joogana muqdisho nabad noqon maysuu yidhi sheekhu hay-adda culimmada waaba lagu kalsoonaayo waa maxay fashilkay sheegaysaa war culimmada waxay u hambaliyeeyeen reer beled xaaboo dhahay shabaab ilmihiisii naagihiisa naga baxaan kismaayona sidaas ay nabad ku noqotay dheheen muqdishona ilaa sidaas la yeela nabad ma noqonaysa ay dheheen war ulmadasin sheegasan inoo kutuba meelo katiiriyang man hor gobadaana unin reedyo dudno caamila isku ena waniga culimo badanidna oo ammaan daradina aroo shibnaga dhabeerta aan kaafalane horaan waxaa loo yidhi siin walba yumaado saadirkayga waaye war culummadu hadday dhaheen shabaab carruurtooda iyo dumarkooda ha la bixiyo maa la yeeloo la ceeriyo war culimmadu carruurta iyo hablaha in la ceyrsamiyay ku hambaliyeeyeen haa arro qori ii qiiciisa waa la isla tuuraa haddii kale aan jaawiyay kugu reebayin war waraadi sheegase marasti iyo maatada mamnuuca ka eeyin war ilmaha iyo naaguhu intay joogaan abni noqon mayso anigu ilmahaanba ka shakiye war dumarkaa ka daran war guri gubadi guri kare ambaas leela aray arad iyo owlaad unu dhoganin roogana afkiin walkareebada war shabeellaha dhexe wiil isagoo yar aabbihii la dilay ayaa ninkii dilay shan iyo labaatan sano kadib maanta dilay oo markaa maxaa loo yidhi isma oga agoon iyo ninkii aabbihiis dilay aargoosi haddaan la dhaafayn ambee sheekanoo kale ugu mudan aarsiga maysinka araga jiraydad oo beri kayin inoosanka aartan kan laakiin aawjee ariijay dilay aarsi rasma ewu war nimanoo dilaa dilaa u dambeeyo khaatilunkii khaatilaan dhahaani dhahi war horaa loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin la iska sii daayo wuxuu doona waa inuu dilaasaa la dili waaye warya dilaaga oo basan dili waaytan isagna kadad yaraadasan warniya wasiirada berita waa kuwan sacsilaye maxaa daaraniyow annaguna ictiraaf baaban ka sugaynay aad nala hor fadhisaan hortaan nagala hortaga waree ixtiraaf afgooy ku weydii warya koonfur galmudug la qonsanay war waxaasoo heshiis maahan qudbasina la yidhaha
yaanismiidhi maa muuqdeen mudisii ama maageen haddan midig la siinin bortaqiisi maa madhiyeen mana uu maalaysteen musambiig angola mindiihi qarsoonaa ini lagu mirayini lagu miraay sawd afrika ma moogin sawd afrika ma moogin adaliya murtina afrika ismaqal midan gumaysi diida dadka oo midoobo kulligii ma soobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragacaydun murantaan waranku waa macaan yahay dadka oo midoobo xilligii ma soobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragga ay idun murantaan waranku waa macaan yahay madowgaaga kaan rabin wuuqaaga kii nicin madowgaaga kaan rabin muuqaaga kii nicin tiisana ha meelmarin tiisana ha meelmarin haddii aan maskaxi talin intu maqal xumaha jira indhu maalin aragti lugu hawsha maamulin gacmuhuna wax kuu qaban cadowka ama maato haddii aan maskaxi talin dhigtu maqal xumaha jira indhu maalin aragti lugu hawsha maamulin gacmuhuna wax kuu qaban cadowka ama maato midabkuba sad weeyees magacuba dan midabkuba sad weeye magacuba dan weeye murtidu dhaxal gal weeye murtidu dhaxal gal weeye Ah!